bismillahi raxmaan raxiim raadiyo balbil aad iyo aad baa umahadsan tihiin waa la socotaan oo abaaro bacan ayaa ka jira gobolka dawladda madaxweynaha uu ka yahay cabdiye maxaad arkaasnaa runtii waxay sameeyeen in qorshayaal lagu gudmayo dadkaas marka qorshayaashaas iyadoo la raacayo madaxweynaha iyo gudiinka sameeyey ay soo dejiyeen gobolka waxaa biyadaan ka sameeyey guddiga abaaraha ee reer puntland iyo taageedaha dawladda oo kaashanaya hay-ad wadani ah oo la yihahdo salaan woman society oo xarun ku leh magaalada baran runtii waxaan odhan karnaa inaha lamada qaybood biyadahan ballaaran ayay sameeyeen hase yeeshee dhulka oo ballaaran iyo xaalada aada u daran darteed oo u baahan waa la socotaa oo de asbuuciiba mar ayay u baahan yahin xooli inay caddaan kal kasta in la waraabiyo u baahanayaan marka waa runtii wax ka tafdheer weeye maxaan ku idhahdaa labadaas asbado aan soo sheegay waxaan kaloo sameynay inaan bulshadii abaabilo magaalooyinka joogay si ay iyaguna isku tashi ay u sameeyaan oo ay maaragtay dhaqaale isaga ururiyaan ama biyaha loogu raadiyo ama raashaha loogu iibiyo waxaa kaloo jirta iyaduna hay-ada tadaamun oo dhowr magaalo oo dhowr juulo oo dad badan ay kusoo maaragtay kusoo xoolo waayeen ay ku yima yimaadeen raashinka u qaybisay marka xaaladda iminka halkaas ayay maraysaa waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala iyadoo la isku dashanayo inaan hawshaas maaragtay loo guntado dhammaanba dawladda iyo dadweynaba waa tahay guddoomiye waxaa jira meelaha qaar in biyo la gaarsiiyey iyo raashin iyo marka dadka ku dhageysanaya maxaad uga sharaxi kartaa meelaha biyaha iyo iyo cunooyinka kale la gaarsiiyay dadka abaartu ay saameysay
runtii waa dhulku waa dee dhul baadiyaa ballaaran oo maxaan ku idhaahdaa ilaa iyo marka laga soo bilaabo fikasuliye oo maxaan ku idhaahdaa koonaha uxigta degmada koonaha uxigtaa ilaa baadiyaheeda ballaxa gare xeengalool area maxaan ku idhahaa shinjiraale carmale area ibe area maxaan ku idhahdaa ceelbu habarshiro indhicil awsane midigale raad laco hadaafsimo area raacinta waxa uu dhul ballaaran oo sidaas ah oo oogo iyo sool iyo xadeed iyo maxaan ku idhaahdaa dhulka jebiga loo yaqaano ahba dhammaantoodba waxbaa la gaargaarsiiyey inkastay jiraan meelo badan oo la-aan la gaarin ay jiraan sababta oo ah gaadiidkii oo maaragtay iyagu ka cagajiidaya inay tagaan maadaama meelo buura ah ama taameero fogfog oo dhaqaala lacag badan dawladii raba inay kaga qaataan hase yeeshee inahaas aan soo tilmaamay oo dhan waxbaa laga qayb qaybiyey biyadaan ah insha allahu tacaala iminkana waa lasii wadayaa insha allah waa tahay waxaad iga warantaa marka haatan ma jiraan meelo roobab ay ka da-een oo dadku ay ku dirsadeen mise weli dhulkaas gobolka sanaag wax rooba kama dihin
roob ma jiro walaalo cirkuna maalmi hore ugu cusbaa laakiin iminka dasay ma jiro waxaa weliba uga sii daran xoolahaas maaragtay weyda ah oo wixii baxbaxay maaragtay kasoo hadhay qabowf aada u fara badan ayaa maalmahan soo dhacaya qabowgaas oo marka la waraabiyo la siiyo khatar ugu jiraan in maaragtay xooluhu qabowgaas u waxyeelayo marka roobka ayna ma jiro qabowgaasna wuu soo dhacay marka xaaladdu inay kollay kasii xumaanayso ayaan maalmahan kacabsi ka cabsi qabnaa waa tahay jaaliyadda gobol ka soo jeeda maxaa idinka soo gaaray oo taakuleyn oo ku aadan abaaraha gobolka ka jira
runtii jaaliyadaha alla khayr allaha siiyo jaaliyadaha gobolka kasoo jeeda ee jooga manchester united iyo maxaanku liverpool iyo london iyo maxaanku idhaahdaa denmark magaalada aris la yiraahdo australia oo melbourne ah intaasba dhaqaale ayay soo direen ay maaragtay dadka ugu gurmanayaan abaaraha oo biyadaan lagu samaynayo oo meelo badan iyadana la gaarsiiyey kuwo kaleetana way soo xiriirayeen si ay maaragtay uga qayb qaataan waxaan rajeynaynaa jaaliyaduna inay doorkooda qaadan doonaan oo ay ku dayan doonaan jaaliyadahaas oo kaleeto haddii alla idmo ganacsatada iyo dadka maaragtay waxaysta oo waddanka gudihiisa joogana abaabul noocaas ayaan u sameynay insha allahu iyadana inay ka qayb qaataan baan baan rajeynaynaa runtii waa abaar culus weeye oo sida aada maqasheen hore aan dadku aanay soomaalida ahay aanay u arag inaga oo maxaanku idhahdaa waddanka dhaqaalo badan aanu lahayn oo maxaanku idhaahdaa abaarta intaa la ku habsatay runtii waad garan kartaa culayska ina fuulaya marka haddaan iskaashi la samayn oo maxaanku idhahdaa aan la wada guntan gurmadkaasi la wada guntan waxaa khatar loogu jiraa in xoolihii iyagu waa ay internetnabada socotee dadka ay xaaladdu khatar ay noqoto